habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington
ciid wanaagsan kulligiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo waa habeen axad ah oo bisha juunna ay tahay shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban bogga internetka ee v o a somali com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulla jaamac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamij gaara oo aan ugu talagalnay maalinta ciidda ma halkii daara arki casarhiima mawxiga dad hargaysa soo maray haadiyadaygu dhiiba
waaw dusi ijojiye mina jabo
heesahaasi barnaamijka ayay qayb ka yihiin waxaan sidoo kale idiin haynaa wararka la xiriira sida looga ciiday dunida muslimka soomaaliya iyo geeska afrikaba inan yahay sidii malabkii macaanaabaad ii dhadhamaysahay marna sida maxaarka maryaha lagu tulaad ii midmudaysahay magnad sidiisii maanka waad jiidatahay mashmash iyo kalluune midha canab tufaaxe malmal iyo maldaato haafayn la moodiye dhaadhiridhidhaa awaamuuskadeeda ugu dambaysaa
qodobadaasi iyo kuwo kale waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegayay in iska horimaad hubaysani uu ka dhacay xerada ciidanka daynunai oo ku taala duleedka bari ee magaaladaasi baydhabo iska horimaadka ayaa bilowday markii kooxda al-shabaab ay weerar gaadmaa ku qaadeen ciidamo fadhiisan ku lahaa xerada daynunai wararka soo baxaya ayaa sheegaya inay halkaas ku geeriyoodeen ilaa shan qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo hal qof oo rayida wararka ayaa intaas ku daraya in kooxdii weerarka soo qaaday ay xerada ku sugnaayeen muddo kooban balse haatan ay markii dambe isaga baxeen xaaladda ayaa haatan deggan waxaana xerada ku sugan ciidamada ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed
guud ahaanba waxaa la adkeeyey ammaanka magaalooyinka puntland iyada oo maanta dadweynuhuna ay fagaarayaasha ku tukadeen salaada ciidda magaalada boosaaso waxaa gebi ahaanba la hakiyey gaadiidka soo galaya maanta magaalada iyo kuwa ka baxaya magaalada intii ay socotay salaada ciidulfidriga ah oogisteeda hase ahaatee markii dambe ayaa gaadiidka dib loo fasaxay dhinaca kalena waxaa shalay ilaa iyo xalay guud ahaanba khadadka internetka ay ka maqan yihiin magaalooyinka koonfurta soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho waxaa dhinaca kale isla puntland wararkeeda marka aynu eegno la sheegay in uu dagaal ka dhacay sida wariyaasha v o eda ay wararkeedu ku helayaan markii ciidamada puntland uu dagaal ku dhex maray iyaga iyo sidoo kaleeto kuwo ka tirsan maleeshiyada daacish buuraha qandala waxaa la sheegay in dagaalkaasi uu ku geeriyooday mid ka mid a ciidamada puntland sidoo kalena waxa uu warka intaasu ku daraya in maleeshiyada daacish ay ka dileen saddex xubnood amaba saddex askari dagaalkan ayaa waxa uu joogsaday habeennimadii xalay kadib markii ay tuulada gurugur ay ka baxeen maleeshiyaadka daacish oo laba maalin ku sugnaa meel tuuladaasi u jirta hal kilomitir gobolka dhaca koonfurta galbeed ee dalka shiinaha ee siishon ayay shaqaalaha gargaarka deg dega ah ay isku dayayaan inay badbaadiyaan dad uu dhul la go'ay saraakiisha dowladda ayaa sheegay inay ugu yaraan saddex iyo sagaashan qof la la'yahay kadib markii uu dhul la go'ay dad ku nool tuulada shimbo ee deegaanka mow saddex qof oo marwo seygeeda iyo ubad ay dhaleen isugu jira ayaa nolol looga soo saaray meeshaasi
ciid wanaagsan waa tahay guud ahaan waxaad maqli doontaan barnaamij aan ugu talagalnay habeenkan ciidda in dhegaystayaasheenna ay nala dhegaystaan oo ay fanaaniin jilaayaal iyo sidoo kale qeybo kala duwanoo dadka bulshada ay ku jiri doonaan balse bal aan eegno magaalooyinka sida looga ciiday geeska afrika iyo soomaaliyaba haddii aan ku bilaabo guud ahaan waxaa maanta laga ciiday dunida muslimka iyo dalalka caalamka intooda kale muslimiintu ay ku nool yihiin dhanka soomaaliya waxaa laga ciiday gobolada intooda badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya hase yeeshee qeybo ka mid ah gobolada bartamaha soomaaliya amaba gobolada dhexe gaar ahaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ururka ehlusuna waljamaaca ayaa laga soo warinaya magaalooyin ka mida inaanan laga ciidin magaalada beledweyn ee iyadu ka mida magaalooyinka bartamaha soomaaliya ku yaala waa laga ciiday maanta sida ciidaasi maanta ay ahayd inkastoo khadadka taleefoonada magaalooyinka qaar ee hawada ka maqan yihiin wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa khadka taleefoonka waxaa kula xiriiray waryaheena jaamac bulla jaamac wuxuuna wax ka weydiiyey sida beledweyn looga ciiday ciid wanaagsan adiga iyo bahda qaybta afka soomaaliga ee v o a haddii aan dib ugu laabto sida looga ciiday gobolada dhexe shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug laga soo bilaabo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ilaa magaalada beledweyne ama deegaano u dhow degmada matabaan dadka boqol kiiba boqol waa ay isugu soo baxeen munaasabada maalinta ciidulfitri laakiin deegaano ka mid ah gobolka galgaduud ama deegaanada ay maamulaan ahlu sunna waljamaaca wax ciida kama dhicin oo degmada matabaan ay kamid tahay madaxa garsoorka ee maamulka ahlu sunna oo la hadlay idaacad maxalli ah oo ku taala magaalooyinka gurceel iyo dhuusamareeb oo lagu magacaabo radio galgaduud madaxaas oo lagu magacaabo sheekh maxamed jimcaale waxa uu sheegay in maanta oo axad ah ay tahay maalin ay kaamil yeelayaan bishii ramadaan oo ay soddon u tahay maadaama ayn arkin ama dad ay ku qanci karaan oo lagu afuri karo aanu jirin in maanta ay u ahayd maalin ramadaan ah sidoo kale degmada cabdwaaq oo gobolka galgaduud ka mid ah ayadu dad ciida waa ay jiraan mid ka mid ah wariyaasha deegaanka oo aan la hadlay waxa uu ii sheegay in uu salaada ciida la tukaday mashaa'ik waaweyn oo deegaanka si aada looga yaqaano waxaana ka mid ahaa sheekh shariif sheekh maxmed duub iyo sheekh ibraahim ciiro Waaya.
waxbarashada galmudug marka si aad ah ayaa maanta looga ciiday gobolada dhexe waayahay waxaad noo eh, dulmartaa marka magaalada beledweyne oo haatan adigu aad ku sugan tahay maanta iyo ciiddeedii jawigii siduu ahaa iyo weliba meelaha ay reer beledweyne ciidda farxaddeeda ku qaadanayeen marka laga taga salaada ciidda jaamac waa mahadsan tahay mar labaad ciid wanaagsan magaalada beledweyne dadka boqol kiiba boqol maanta waa ay ciideen Eh, waxay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Eh, meelaha fagaarayaasha eh, dadku si jamac ah ama si guud ayay salaada ciidda ugu dukadeen inkastoo maamulka xubno ka mid ah oo dadka la hadlay aanu jirin dadku waxay ka sinnaayeen inay ciidda isugu soo baxaan ee wadooyinka waaweyn ee magaalada aad ayay dadka usoo camireen masaajida dadku waxay isugu tegayeen xaafadaha iyo meelaha la isugu yimaado ayagoo isugu hambalyanaya munaasabada maalinta ciidulfitri oo qof walba uu qofka kale oo asxaab la ah ama ehel la ah uu ugu marxabeynayay munaasabada maalinta ciida waxaa la isugu yimid eh, xaruntii daraawiishta sidoo kale eh, taalada daljirka dahsoon dad baa isugu yimid intaba fantasiyaha waa uu ka dhacay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka oo wadashaqada ay ka mid tahay marka waxaa lagu tilmaami karaa in maanta magaalada beledweyne ay u ahayd maalin ciid ah oo ka duwan maalmaha kale ee ciidda waxaa dhici jirtay eh, xiliyo dadka ay isku khilaafaan oo qaar ay dhahaan waa ciid qaarna ay dhahaan waa soon laakiin maanta dadka reer beledweyne waxa ay ka sinaayeen in ay tahay maalin ciid ah si weyn ayayna isugu soo baxeen jaamac ugu dambayntii xalwooyinka soomaaliya ciidda maalinta ciidda aada loo beegsado waxaa ka mid ahaan jiray xalwa kismaayo xalwa hilaal xalwa gandarshe beledweyne xalwada lagu ciidayo oo aada loo beegsanayo iyadoo magaceed runtii horta een, dadka reer beledweyne waxay la mid yihiin eh, guud ahaan dadka soomaalida ah gudaha dalka ku nool xalwada aadka looga xiiseeyo magaalada beledweyne waa xalwa hiiraan oo dadku ay aada u jecel yihiin oo laga helayo meelaha lagu iibiyo macmacaanka buskudka oo kale doolshaha xaafadaha runtii maanta qaybna waxay ahaayeen waxyaabaha macmacaanka laga helay qaybna ari ayaaba dadku ay qaleen oo hilib ayaa yiil dadku aad ayay ma aragtay isugu marxabeynayeen
waa tahay dhegaystayaal aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane aanu sahroy ciidii baanu ku jirnaayo uga sii dhaqaaqno magaalada beledweyne dhinacaas iyo waqooyi sidoo kale magaalada laascaanood ayaa iyadana dhegaystayaal laga ciiday halkaasoo boqolaal dadweyneha ay isugu soo baxeen wadooyinka magaaladaasi sida looga ciiday magaaladaas waxaa warbixintan ka soo diray wariyahayaga cabdikariin olol magaalada laascaanood ayaa salaada ciidulfidriga lagu oogay masaajida iyo goobaha masallayaasha ee ku yaala xaafadaha kala duwan ee magaalada laascaanood dadweynaha magaalada laascaanood ayaanu aragtidooda ciidda ku aadan wax ka weydiinay iyagoona si weyn ugu hambaliyeeyey eheladooda iyo qaraabadooda waxayna iyagoona isugu soo baxay wadooyinka kala duwan ee ku yaala magaalada laascaanood ilaahayna ka dhigo kuwii laga aqbalo soontoodii iyo salaadoodii insha allah khayr baan idin rajaynaya dhammaantiin bismillaahi raxmaan raxiim ciid mubaari kullu caam waantum bakheer dhammaan ummadda islaamka meel kastay ku nooshahay daafaha adduunka waan salaamaya waxaan leeyahay kullu caam waantum bakheer waxaan alan ka salaamayaa oo anaa aad ugu salaamaya dhammaan ummadda islaamka khaasatan waxaan aad u salaamayaa ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo aad u salaamayaa qoyskayga waxaan aad u salaamaya iyo walaaladayda aad baan u salaamaya bismillahi raxmaan raxiim magacayga ugu horreyn waa cabdiqani maxamed cabdiraxmaan cabdiqani amiin ummadda soomaaliyeed aad baan u salaamaya waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ciiddeeda allahna ku gaadhsiiyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashuur waxaan salaamaya dhammaan ummadda muslimiinta ummadda soomaaliyeed waxaan salaamaya ummadda gobolka sool waxaan salaamaya marka ugu horreysa bahda v o a marka labaad waxaan salaamayaa dhammaan bulshada muslimiinta meel kasta ay ku sugan yihiin marka saddexaadna waxaan salaamayaa ummadda reer sool gaar ahaan magaalada lascaanood aan ku suganahay oo si wanaagsan looga ciiday dhanka kale waxaan ummadda muslimiinta ah iyo dadka magaranaysaa soomaaliyeed baa ugu bashaaraynayaa wakhtigii adkaa ay ka soo baxeen abaaraha ahay wakhti dooga ay soo galeen bahda macallimiinta ee anugu aan ka tirsanahay ciid suuban baan dhammaan leeyahay ummadda soomaaliyeed aad iyo aad ilaahayna naga aqbalo soonqaaddii aynu soo soonnay ilaahay khayrkeeda hayna siiyo bashbash iyo barwaaqana ilaahay noo horseedo waxaan aad iyo aad maanta kulley farxaddeeda dee waanu soo shaqaysannayoo haddii biidankeedu leeyahay ajar fara badan ayaynu soo gurubsanna waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed waa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan gaar ahaan madaxda soomaaliyeed baan aad u salaamayaa ugu weyn ugu tun weyn yahay madaxweyne farmaajo ayaan aad u salaamayaa
magacaygu waa muna maxamed musaliishaan waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr waxaan kaloo halkan ka salaamayaa asxaabtayda walaa hargeysa dubaay everywhere soomaaliya meel kastoo ay joogaanba waan salaamayaa baan u faraxsanahay waxaan ku ciidayaa magaaladeydii laascaanood aan muddo ka maqnaa asxaabtaydii kala duwaneed faamilkaygii walaashay carruurteedii aabbahay ubadkiisii ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr kawra ciidda halkan iyo qurbaha bal ka waran halkan dee inkastoo dabaylshu ay ka dhacayso oo barwaaqana aad kusoo beegan wallaahi hadda qof walba dhibkiisu ma dhibo waa magaaladeydii waan ku faraxsanahay waxay ila tahay nin walba waddankiisa ayaa u quman marka anigu ciidda aan laasacanood ku qaatay waxay ila mid tahay anigoo cimradii cabdikariinoo horta qabla salaan salaan ka hor waxaan ku leeyahay mashmash iyo kalluuney midha canab tufaaxey malmal iyo maldaatoy haafayn la moodye waxarna waxaan leeyahay mar yanay maalmahan muuqaagu iga maqnaayo mashquul waxaad ku ahayd ku yaroo maarin anna waa yastaayle waan madoobahay inan yahay sidii malabkii macaanaa baad ii dhadhamaysahay marna sida maxaarka maryaha lagu tulaad imidmudaysahay magnad sidiisii maanka waad jiidataa mashmash iyo kalluuney midha canab tufaaxey malmal iyo maldaato haafayn la moodye dhaadhiridhidhaa waa muusikadayda ugu dambaysa
adoo magacaa ku bilaabaya halkan ka salaamaysa cabdikariil waa mahadsan tahay magacaygu waa maxamed cismaan cabdinuur marka koowaad horta waxaan salaamayaa shaqaalaha v o a oo u horreeya cabdikariin cabdilaahi bile marka xigta waxaan salaamta koowaad siinayaa faamilkayga hooyaday iyo aabbahay waxaan kaloo si gaara u salaamayaa shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan munaasabadda ciida darteed waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr ilaahay aynaga abaalmariyo ajarkeeda lahayna siiyo sagaalabaaatankii maalmood ee bisha barakaysanee rabadaan aynu soo soonnay waxaan kaloo si gaara u salaamayaa bahda warbaahinta meel kastoo ay joogto sidoo kale wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha somalilan ayaa ugu baaqay shacabka gobolka sool inay ka qayb qaataan qaadhaan ururintii lagu baaqay cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood waa tahay cabdikariin ow aad baad u mahadsan tahay guud ahaan sida aad wararkeenaba ku maqlaysaan geyiga soomaaliya iyo geeska afrikaba waa laga wada afuray maanta intooda badan waana la ciidayaa haatanna haddaan eego jamhuuriyadda jabuuti waxa ay ka mid tahay wadamada geeska afrika ee laga ciiday ciidul fitrigan waxaa damaashaadka ciidda meel bannaana dadka kula tukaday madaxweynaha wadankaasi jabuuti ismaaciil cumar geelle wariyaha v o eda ee jabuuti rabadaan muuse ayaa warbixintaa inoo haya dadweynaha reer jabuuti ayaa saaka u dareeray tukashada salaada ciidalfidriga iyagoo dadku iskugu soo baxay sidii caadadu ay tahay goobaha bannaanka ee loogu talagalay in lagu oogo salaada ciidda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa kula tukaday dadweynaha goob bannaana oo ka mida goobaha lagu tukado salaada ciidda isagoo madaxweynuhu inta badan aan jeedin wax hadala oo kula hadlayo dadweynaha wakhtigan ciidalfidrida marka laga reebo dhambaal afka faransiiska oo ugu rajeeyo ciid wanaagsan dhammaan dadka reer jabuuti iyo ummadaha islaamka dhinac kale magaalada jabuuti inkastoo dadku ay ku ciideen si qurux badan haddana dadka iyo baabuurta caadiga ayaa ku yaraa jidadka magaalada iyadoo sababtu ay tahay cimilada kulul iyo dabaylaha khamsiinka loo yaqaan ee socda kontonka maalmood ee wata habaaska iyo siigada oo maanta ka curtay jabuuti baabuurta gaadiidka basaska ayaa iyagu aad u soo dhoweeyey jidadka baabuurtu ay ku yar yihiin ee magaalada iyadoo habeenimadii xalay ay jirtay siixmad iyo culays xoog leh oo xagga gaadiidka baabuurta ee suuqyada magaalada jabuuti waa kan mid ka mida gaadiidleyda basaska oo arrintaasi iga warramay cabdi cumar waaye cabdi cumar waxaad ka mid tahay darawalada baabuurta gaadiidka ee basaska bal waxaad nooga warantaa cabdi adigan arkaya xalay toole culayskii baabuurta markii aan ciidda lagu dhawaaqay suuqa meel la kala maraa la waayey iminkana waxaad moodaa inuu faaruq yahay maxaa bal ka waran xalida waxaa suuqa wada xidhnaayo baabuurtii dadkii dhulbaad isla wada buuq wadooyinku u wada xidhnaayeen maantana buuqii ma jireen waa nafis wadooyinku way noo wada furan yihiin marka waa saa darteed baabuurta waa iska nafis in badan way fadhidaa inna way shaqaynaysaa waa kan khamsiinkii baa maanta ku bilowday iyadoo ciida dabayl siigaa baa dhacaysa dhinac kale cimiladu waa kulayl bal ka waran iyadana alxamdulilah weyaan waa maalin ciida weeyaan markii hore huur bay hayd maantana hanfi iyo dabeel isku jira ayaa socdaa marka hadda waa bishii juliye awalkeega markay bilaabmaysa waa iska caadi dabayshani wakhtigii khamsiinka wakhtigii khamsiinka weeyaan waxaad ku jirtaa saamkii waxaad dadkaas soo koraya xaafadeed u baxaysaa oo basku tegay belbele belbelan u baxayaa belbelo xagee belbela caadi markii ugu horreysay aad soo gashaa saamka mise waad shaqaysay saaka waan shaqaynaya waan gelaya kolba waan gelaya waan shaqaynaya ma wanaagsan yahay suuqa xaami ma yahay aa fiican yahay fiican yahay qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti oo iyagu u dhabar adeegay kulaylka cimilada iyo dabaylaha khamsiinka ayaa iyagu sidan ii sheegay nasre xasan waay nasre xasan bal ka waran maanta kulaylkii baa bilaabmay iyadoo ciida waatan ciyaalkii baad wadaa sideed u aragta arrimaha de anugu aad bay iskaga faraxsan yihiin anuguna aad baan iskaga faraxsanaa ciyaalkii aniga ciyaalkeyga bas baad saarantay iminka ma ilaa belbelaad u baxaysaan haa ilaa belbelaan tegan suuqii waad soo dhammaysateen way soo daawadeen ciyaalkii waa anigaan arkay way wada labisan yihiin ciyaarana xaafadii baan geenayna
aad baa u mahadsantahay magaca adeero cabdirasaaq mustafe cabdirasaaq mustafe bal waxaad ka warantaa adeero adigan ciidee dhar qurux badan baad sidataa wacankii ma faraxsan tahay ma soo ciiday magaca adiga ismaale cabdi adigan si wanaagsan u ciiday khamiis baad sidataa bal ka waran ciida khayr wallaahi cajiib ah saaka salaadii ma soo tukatay aa soo tukaday bal kuleylka ka waran khamsiinki waxa la moodaa inuu bilaabmay waa tan dabayshii siigadu dhacaysa inta la dhimanayo moodaa kuleyla si kastaba ha ahaatee dadweynaha reer jabuuti ayaa si xoog leh uga soo bixi doona suuqyada magaalada jabuuti wakhtiga fiidka caawa oo cimiladu ay wanaagsanaan doonto iyadoo kuleylkuna uu aad u jabi doono cumar shirdoon cabaas oo ka tirsan mucaaridka siyaasadda jabuuti ayaa isna iiga warramay dareenkiisa farxadda ciidda maanta dalku si wanaagsan buu u ciiday dadku way ciidsan yihiin maxaan ku dhahay ramadaan aad u kululna waan soo marnay ramadaan mataqaanaa ramadaanadaan soo marnay nolosheedii aan garanayo ramadaan kuwa ugu adag buu kani maanta ahaa hase yeeshee dadka reer jabuuti way soomeen si fiicanna way u soomeen si wanaagsanna maanta way u ciidsan yihiin waxaan u hambalaynayaa ciid wanaagsan yar iyo weyn doq iyo islaan iyo oday iyo gabarh iyo wiil intaba waxaan leehay dhammaantiin baa ciid wanaagsan waa maalintii la farxayey waa maalintii maxaan ku dhahay dhibaato marka in badan lasoo adkaysto la farxayay weeyaan dee waxaan leehay ciid wanaagsan sanadkan dalka jabuuti waxaa sanka isku haya munaasibadaha xuska ciidalfidrida iyo xuska afartan guurada gobonimada dalkan jabuuti oo haatan loo dabaaldegayo afartan sannoo ka soo wareegay wakhtigii jabuuti ay qaadatay calanka ee ay ka xorowday gumaysigii faransiiska oo ah toddobiyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatanki inkastoo xuska munaasibadahan uu ku soo beegmay wakhti ay xoogaa dib u soo noqotay xiisadii colaadeed ee muranka sohdiinta ay u dhexeeya jabuuti iyo eritreya haddana arrintaasi kuma yeelan wax saamayna xafladahan xuska ciidalfidrida iyo calanka ee ka socda dalka jabuuti rabadaan muuse v o a jibuuti aad iyo aad ayuu mahadsan yahay rabadaan muuse ciid wanaagsan dhegaystayaal mar kale haatanna kanada gobolka alberta ee dalka kanada waxa ay boolisku maalmihii ugu dambeeyey u digayeen dadka muslimiintaha inay islaaliyaan xilliga ciidda kadib markii ay soo baxeen dad hubaysan oo sheegay inay muslimiinta ka soo horjeedaan magaalada calgary waxaa ka dhacay maanta isku dhac ka dhashay mudaharaadyo looga soo horjeedo iyo kuwo lagu taageerayo muslimiinta iyo maalintan ciidaba maxamed dugsiye oo ka mid ah soomaalida degan calgary ayaa uga waramay arrimahaasi wariyahayaga v o a jacfar kukay
qolada la yidhaahdo world coalition against islam waxay organise garaynayaan ma garanaysaa banaanbax banaanbaxaasina wuxuu ka kooban yahay uun in yaroo kooban oo magaalada gudaheeda ah weliba downtownka ah ee magaalada barxad weyn oo meel la yidhaahdo ma garanaysa olympic park oo kasoo horjeeda guriga dowladda hoose magaaladan calgary marka iyagu waxay isku dayayaan ma garanaysaa inay dee wixii ay islaamka kasoo horjeedaan ay halkaa ka sheegaan de booliska iyo qolyaha securityguna aad bay mama garanaysa arrinkaa ugu ugu diyaar garoobeen qolyahan banaanbaxaya marka arrintoodu ma banaanbax nabadgelyo ah buu ku egyahay mise waxaa laga baqayaa in gacan ka hadal iyo dhibaatayn kale ay timaado wallahi iyagu de wax dagaalo oo ma garanaysa ay caddaysteen oo dad baanu la-inaynaa yidhahdeen ma jir ma jirto laakiin waxa weeye baan filayaa dee waa iska taxadir waxan oo booliska iyo dadkuba inay taxadiraan weeye bas marka arrimahaas oo kale dhacayaan dad fara badan oo ma garanaysaa ma garanaysaa fikrado kala duwan maskaxiyanna ma garanaysaa marxalado kala duwan ku jira ayaa kusoo hoos gaban kara marka dadka aadka u muuqda ee muslimiinta ah sida dumarka iyo dumarka xijaaban iyo ma garanaysaa inay meelaha ka fogaadaan ba had iyo jeer habboon sababtuna waxa weeye deed ma ogaan kartid waxa dhici kara laakiin iyagu may caddaynin dagaal inay dadka ku qaydeen dadka laynayaan bilayska iyo ciidamada ammaanka waa sidee howlgallada ama sugidda dhinaca nabadgelyada ah ee ay ka wadaan goobaha ay muslimiintu ku tukanayaan salaada ciidda ee aad haddaba adigu ku sugan tahay wallahi halkan aan hadda joogo waxaa jooga qolyo security gaadis oo brivada ayaa jooga oo ma garanaysa ururka muslimiintu ay karaysteen wax ciidan oo boolis oo ma garanaysa magaalada calgary ay leedahay ma arkayo waxaanse waxaanse filayaa boolisku fariimay soo dirayeen boolisku aad bay arrinkaa uga taxadireen waxaan kugu daree shalaydan laftigeeda isla meesha hadda uu banaanbaxaasi ka dhacaya waxaa ka dhacay banaanbax kale oo qolyo islaamka taageersan ay ma garanaysaa banaanbaxayaan qolyahan aad ka dhawaajisay hadda ee muslimiinta taageersan ee difaacaya iyo qolyahan kale ee iyagu ka soo horjeeda ma iska hor yimaadeen oo wax isku dhaca iyaga dhexdooda ma ka dhaceen oo ma ka jiraan waxa weeye walaal shalay wax isku dhaca oo dhacay ma jirin laakiin maaha markii ugu horreysay ee labada qoloba ay bannaan baxaan magaa isla meesha laftigeeda dhowr jeeroo hore ayay ma garanaysaa iyaga oo is hortaagan oo boolisku u dhexeeya mudaharaade bannaan baxeen waana la isku qayliyaa anoo calamo badan baa la isku soo qaataa waa la isku qayli halkaasaa la iskaga qaylqayliyaa wax gacanka hadalina inta badan ma dhacaan oo dee booliska ku dhex jira marka laga hadlayo guud ahaan shacabka canada intee bay ka yihiin qolyahan islaamka ka soo horjeeda ee hadda dibadbaxyada dhigaya ee diidan islaamka iyo muslimiinta joogitaankooda waddankaasi dadkaasi waa dad aada u yar weeye guud ahaan dadka dee kanadiyaanku waa dad aada u wanaagsan oo ma garanaysaa qabow oo nabad jecel weeye laakiin dadkaasi waa dad aada u kooban waa percentagekoodu waxaan filayaa inuusan ka inuusan gaadhaynin ma garanaysaa xataa one percent uusan gaadhaynin waa number aada u yar weeye kaasina waxa uu ahaa maxamed dugsiye oo u waramayey wariyahayaga jacfar kukay markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii gaarka ahaa ee ciidda aan ugu talagalnay waxaa inala socodsiinaya si wada jira ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan
waa barnaamijkii ciidda oo ay si wada jira maanta halkan idinkala socodsiinayaan ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahayna siiyey isagaa ku abaale ilaahayna siiyey isagaa ku abaale
barnaamijka ciidda dhegaystayaasha aan maanta ugu talagalnay qodobo kala duwan oo xiisele ayaan dhegaystayaasha maanta u hayna bal horta haddeen u dul maro goormaa kuugu dambeeyey socodkii dahabiga ahaa oo aan hadda welina duugoobin waa axmed cali cigaal waa laysu soo noqoney wixii nool adduunyaday waaw waaw sidoo kale falastiin qodobadaan dhegaystayaasha u hayno waxaa ka mid a barnaamijkeennan ciidda marka laga hadlayo geel dhaqashada waxaa maskaxdeenna in badan kusoo degdegta geelii ay soomaalidu caanka ku ahayd ee weliba aadka ugu faani jirtay ka warran geel hal milyan kor u dhaafaya oo aan cidi lahayn oo kaymo iskaga nool nin soomaaliya intuu qayb ka soo kaxaystay dalka austreliyaba geelaas ku dhaqda barnaamijka ayaynu bal waraysigaan ugu hayn waxaa kaloo aanu u haynaa majaajilo iyo maad kala duwan oo inoo hayaan faadimiina sheekh hilowle iyo faarax murtile siyaasa moofa waaye maley dabowna waaye siyaasa muufa waaye muruqlee ku doona waaye manina ku qaada waaye qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkeenna ciidda ee maanta aan idinku talagallay ciid mubaarak idil ahaantiinba ayaan idin leenahay
cid wanaagsan mar kale dhegaystayaal axmed cali cigaal fanaankii weynaa ayaa haatan ku sugan dalka australia lix iyo toban saacadood ayuu axmed sheegay inuu hawada ku sii jiray markii uu u safrayay dalka australia oo uu hadda joogo ismaaciil maxaa kugu soo dhacay lix iyo toban saacadood lix iyo toban saacadood diyaarad saaran tahay markaasaa inantiiba kuu keenaysa quraacdii markaasay kaa qaadanaysaa markaasay haddana qadadii kuu geenaysaa markaasay kaa qaadaysaa markaasay cashadii ku macnaa waa waa afar iyo labaatanka saacado xayrbaa waa ka dhimanba afar toban saac hadda annaga waaba soo soconaaba halkan iyo dubay oo kale markaad tegaysid ama halkan iyo kenya oo kale ama ethoobiya oo kale markaad tegaysid waaba tii oo lagu sii daray laba saacadood laakiin taana waxaa sii dheer safarkii uu haddana ku tegay l a bal ha nooga sheekeeyay fanaanka marka hore ciid wanaagsan munaasabadda ciidda fanaankii weynaa axmed cali cigaal yaa jeceshahay inaad salaan aada iyo aad baad umahadsan tahay walaashay marka ugu horeysa v o eda ayaan leeyahay ciid wanaagsan marka labaad waxa aan ciid wanaagsan leeyahay ummadda caalamka ku nool oo muslimka oo dhan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dibadda iyo gudahaba waxaan leeyahay ciid alcafiya ciid wanaagsan tanteeda kale ilaahay barwaaqo iyo basbash iyo boggiinna oo burcad laysu mariyo oo aada isjeclaataan oo nabad iyo barwaaqo ilaahay idin gaarsiiyo ayaan ilaahay idinka codsanayaa subxaana wa tacaala aamiin aamiin sanadka diyaarad dheer baad qaadato sanadka australia aad la soo ciidaysa axmed xaggee kaaga shidan tahay meel barwaaqaa oo barwaaqaa iyo dad aad iyo aada u wanaagsan oo soomaaliya oo rag iyo dumar leh oo degan australia gaar ahaan magaalada melbourne la yidhaahdo ayaa isoo casumay si aan caadi ahayn bay iisoo dhaweeyeen aeroboortka waxaa iga hor yimid dad badan waa isoo galbiyeen hotel bay idejiyeen waa ha dhicin ha jabin sidii ubadan dhalay baan dhibta kaa ilaashaabay igu hayaan marka waa iga ducaysteen aada iyo aad shacab soomaaliyeed dee i tusay inaan fanaankoodii ahay oo inaan qiimahaa leeyahayba dee halkaa gaarsiisanahayba isumaan haysan alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahay baa mahad leh waan u mahadnaqayaa shacabka ku nool australia gaar ahaan magaalada melbourne diyaaraddu waxay ahayd diyaarad aan caadi ahayn lix iyo toban saac baan usoo socday miapolis los angeles oo aan maraykan uga soo ambabaxay dalka australia ilaa iyo magaalada melbourne lix iyo toban saacadood baan soo socday marka wuxuu ahaa safar aad iyo aada u dheer marka laga reebo distancekiya ama qiyaastii miapolis iyo los angeles keliya lix iyo tobanka saac waxay ahaayeen los angeles iyo melbourne aniga waxaan kusoo garaadsada fankaagii welina waxaa la yidhaahdaa axmed cali cigaal codkiisii iyo da'diisii iyo xaragadiisii masraxa markuu taagan yahay isma bedelin bal noo sheeg xogta ku daboolan taas waa ducada shacabka soomaaliyeed waa ii duceeyaan waayo waxaan u ahay qof ogol u jajaban ka xishooda ixtiraama qadariya qiimeeya ay ummaddu isku mid u tahay af soomaaliga dadka ku hadla waxay yidhahdaan dadka qaar soomaaliga dadka ku hadla laakiin anugu ma lihi ee waxaan leeyahay afka dadka lihi waa soomaali marka shacabka soomaaliyeed ayaa meel kastoo ay joogaan rag iyo dumarba dumarkana waxaan u qadariyaa sida hooyada oo kale raggana waxaan u qiimeeyaa sidii aabbahay oo kale Waan gartay.
taas weeye ducada maaragtay shacabka iyo ixtiraamka aan ixtiraamo ba- cabsi ilaahay oo daacada oo runna waa igu jirtaa sida loo moodayna damehayo anigu intermedian school anigoo ah ayaan noqday fanaan laba sano kadibna waxaan noqday fanaan caana marka magacayga iyo yaraan fankuna yaraanan ku way kala- bilaabaa tiri ha dadku kal- waxay xisaabsadeen uun een, intii sanay maqlayeen uun bay is yidhaahdeen malaha isagoo nin weynana fanka uu soo galay marka waxaa lagula dhimeelligaya rag dhaadheer
waa sidaa aa u tiri waa sidaa u tiri maxaa maxaa cusub oo heese ah oo waayadan dambe axmed aad soo saartay anigu waan qarsadaa wax badan ba dee buwag baan hayaa Een, haddana waxaan kasoo baxay hawl fara badan iyo shacab fara badan iyo macsuumad iyo een, aniga fanaanka iyo shacabkaba aad baanu mataqaanaa ugu diirsanaa idinka iyo b b c daba marka walow aan aad u jeclaan lahaa in tilmaamo yaryar iyo xoogaa yaryar inaad mataqaanaa een, si gaara noo weydiisaan haddaan nahay fanaaniinta walow aan aad u jeclaan lahaa inaad baadi goobtaan sha- fanaaniintii shacabka soomaalida waxa ka nool si la isugu keeno marka een, dad wanaagsan ayaad u tihiin een, wariyayaal shacab wanaagsan ayaad u tihiin wariyayaal shacab barwaaqaysan oo qiimo badan baad u tihiin wariyayaal waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan waan gartay heesahagii hore bal haddaad mid noo soo qabatid dee dhe- dhegaystayaasha maanta aynu kula ciidno aad tidhaahdid alla ilahe taasaynu usoo qabanayna u saarayna Een, waxaan soo qaadan lahaa hadda hees aada igu wareeriyay halkan waa laysu soo noqonay wixii nool adduunyaday dhulka oo naagu u baxay roobkuna ku nuuxsaday nimcadii adduunkaay alnasiibka ila dhowr
sidiiaan isugu niil maay gabin naftayduye waa nabad warkaygani iyo nooli kulantee hadalna kinasteexihi nafaaqiyo waxsiiniyo nafaaqiyo waxsiiniyo kama dhaco namciya subag waa laysu soo noqonay wixii nool adduunyadaye dhulka oo nagu baxayey robkuna ku nuuxsadayey nimcadii adduunka bal nasiibka ila dhowr nala dunyad weeyaan nooriyo xariiriye nooliga wejiga raac nooliga wejiga raac nala dunyad weeyaan nooriyo xariiriye nooliga wejiga raac nooliga wejiga raac
waaw waaw haddaan idhaahno kuma dambaabayno codkaaga isma bedelin kuma dambaabayno haddaan idhaahno weli axmed cali cigaal afartanka dhowrka sanadaha badan ee la yaqaanay codkiisa wax alla wax iska bedela ma jiraan wuu sii qurux batayba ismaaciil Waa ismaaciil maashantii, ismaaciil waa.
afartanku afka ka dhowray laakiin laakiin axmed iyo carruurtiba hadda masraxa isugu Way yimaadeen waxa- soo maaha?
waxaan afartanka afka uga dhowray Eh.
dad badan ba axmed calculator qaataan isagoo inan yaroo berigaa hore ma garanaysaa weyneeyo sanado badan saaray marka waxaan is yidhi halkaan iyaan markhaati kale laga sii qaadan axmed ugu dambeyntii fanaaniintii ha noqoto een, qoyska ha noqdo saaxiibada ha noqdaane yaa ciid wanaagsan leedahay oo aad rabtaa fursadan ciidda inaa uga faa'iidayso gaar ahaan waxaan leeyahay dee intaan dhalay inta walaalahay dhaleen inta ma garanaysaa faamiliga inta fankayga jecel inta ma garanaysaa fanka soomaaliyeed jecel guud ahaan fanaaniinta soomaaliyeed guud ahaan inta fanka soomaaliyeed jecel maxaa dee manaa mataqaanaa tirin kara oo magacaabi kara dhammaantiin waxaa idin leeyahay soomaaliya oo dhan ciid wanaagsan ciid wanaagsanaan ku leenahay anigii ismaaciilna axmed aad baad mahadsan tahay mahadsantihiin axmed walaal.
axmed cali cigaal aad baad mahadsan waan gartay falastiini haatanna mid ka mid a heesaha fanaanka axmed cali cigaal uu ku luuqaya ayaan dhegeystayaasha ku dhaafayna mahalkii daara arti casarhiima mawxiga dad hargeysa soo maray haadiyadaygu dhiiba
mahalkii dhara arti casarhiima moohiga hargeysa soo maray hadiyadda igu dhiiba markii ugu horreysay haleelay cashabo Ah, mahalkan fadhiista markii ugu horreysay haleelay cashabo Ah, mahalkan fadhiista mahaygii jacaylkeen hami anigoon qabin haween anigoon rabin teestu iga yeertaa
codkaas macaan ee axmed cali cigaal iyo dalka austreeliya haddaan intaas kaga nimaadno falastiinay haatanna aynu u kacno dhinacaas iyo cariga ingiriiska haye waxaan noo hayaa ismaaciilow oo aanu sheeko xiise leh uga haynaa dhegeystayaasha xiise leh ha haye oo ay ku qosli doonaan Hay.
Anna- annageeba naga qoslisaba haye waa fanaanka faarax murtiile abwaanka majaajiliistaha iyo weliba faadimiina sheekh hilowle oo maalmahan labadooda aad moodid in ayba sheekada aad maaragtay dhinaca jiliinka markii la idhaahdo ay isula hayaan ay aada iskula hayaanoo qofba dhinacuu kaaga qoslinaya bal dhegaystayaasha aynu u kala baxno faarax murtiile iyo faadumina oo ku sugan magaalada london maalmahan sheekooyin kala duwan oo aad samayseenaa baraha bulshada ku socday bal ka warrama qaabkee ku salaysaan sheekooyinkiinaas annaga sheekooyinkeena waxaan ku salaynaa abwaankaa noo dhiibo abuukar mahdi annagana masraxa markiin korno ee ti dheereedaan ka dhigaynaa waaba ogtahay markaan masrax korno jiniyaal yaablaha nagu soo degaayo hayehe so waxaana keenaya umaleyna aniga asigoo oo laba do- laba laba
laba dhinac oo kala fog laba dhinac oo maraa waxaan dhaha horta bad maa nagu dhex jirto maya socod lug lee waayo marka meeshaan ka imaanay sheekadeedna saasay umacaantay marka een, tusaale ahaan markaa wada hadlaysiin oo kale Ma is Een, fahantaan.
mi- mi- run horta ma isku fahamtiin faadimiin aniga halkiis soo dhaho yaa la- afar shan markiis dhaho si fiican aan u fahma asigu ay og yahay laakiin asigana wuxuu jecel yahay bilcakiskiiba weynko uu sheegaa oo xataa hadda kasta warka xataa waa la jilciye moogtahay warka xataa oo meesha cidda eh, oo ciddi meesha warkooda waa la jilciye waa la jilciye us waxaa isku waramaa kii oo hore khaldaankii tiqda ahay aa isku waramaano haye farxaye adi maxaa fahamtaa faadimiin markaa markay kula hadlayso wala horta runaantii marka koobaad eh, waxaan doonaya halkan aan eh, aad iyo aad ugu salaamaya laanta fiooda ismaaciil iyo eh, iyo falastiin ha aad baan salaamaya faadmina oo aad iyo aad aan asxaab nahayna oo salaamata agsaradeeda horta waxaan fahansiinaya anigu muddo dheer baan ku dhex turayay muxuu ahaa eh, reer banaadirka sheekada kala kaankaana anaa anaa badanaa keena oo yani muddo badan ilaa abudabi anigoo yar faadimo qaasin iyo abukar eh, sheekh abukar iyo dhakame iyo xakiimo caalin iyo muxuu ahaa oday fakr dhulaalska xid baan la sugay dubay anigoo eh, yar halkaas marka kasoo galay markaa erayo aad u badan baan ka sahmay oo aanu la yaabi jiray baan maskaxda ku hayay oo kala duwan sida hooyada du- duug iyo sida muxuu ahaa eh, ilcun iyo sida muxuu ahaa eh, waxyaaban dee kala kaanka ee xaggana wax kaa xaggaana wax kaa anay maskaxdeeda ku duuganay haye marka dhinaca marka noo oo anaa labada dhinac baa aqaano oo labada aad iyo aad labada dhinac ninkayga eh, lamoodayda ugu adag hadda ka yimi muxuu ahaa hawdkii anaaba waxaan eh, badanaa soo ururiya kalakaanka waxaa suurtagal ah faadmin oo kale iyo ama abukar mahdi inay dhinacan qura aada xoogga u saaraan oo dhinacoodan ay yaqaan laakiin dhinacan kale labada dhinacba waxay kala duwan yihiin faraqa anaa ururiya oo iminkadaba waxaa cadaynaysa haddadan ba hees baan wada qaadnay anigu aan sameeyey ereyada anaa sameeyey laxanka anaa sameeyey siyaasa moofa waaye maley tabowna waaye siyaasa muufa waaye muruqlee ku doona waaye manina ku qaada waaye murun ku Muruq.
xooji waaye siyaasa moofa maaha maley tabowna maaha mindiyo dhiigle maaha siyaasa moofa maaha maleygtabowna maaha mindiya dhiigle maaha mishaar afayna maaha masiirka ciidda hooyo waa midgaa dadkeen oo dhan maryowsanoo la gaadhin halkuu maria dalkeennu ragu meel tagay habtaayo marinkaa ku sii baneeya
siyaasa muufa waaye manfaclee ku doona waaye muruq ku raadsa waaye uralee ku xooji waaye malyuunka qaada waaye malyuunku qaada waaye maneena miira waaye maskiinka oomi waaye malyuunka qaada waaye malyuunku qaada waaye maneena miira waaye maskiinka oomi
dee anaa labadaba samiyey markaa iyadana ee, iyadana anna ma aha oo iyadana waxa weeyaan waaye
aniga laftigaaba fa- faaraxo dulqeella ku fahmaya inta
aniga muufa iyo malaay dabo markaa tiri waa garta markaa fiirisaan hadda een, london aad joogtaan labadiinaba Een, muddona waa- muddona waa joogteen soomaali badanaa timid waxyaabaha idinkuugu yaabka badan oo adinka dadka ka qosliya idinka qosliya oo aa aragtaan maxaa ka mid a faaraxan siiyo balse aniga waxa ugu yaab badnaa istaan hindiya maan dhowta ma- niyo fargal yaroo si u waalanmaan fargal iska iibsado aan gashtay halkan haye soo soo fargalku waa kan sixir- sixroolaha waaweyn baa qaatay hindiga habar baa iska daba ortay karsaaxe tarsaa barsa barsaaxe karsa maxaa maxaa doonaysaa xilmaan karsaaxe ma tilmaami doonaysa matay naxiixe haddaama waxaad eh, beesaa karsaaxe oo mas- lacag baan soo fadiyay hortoogan yar baan ka aqaan asay naxiixe karsaaxe ee odaa sixirhe yar ma- ma- marahas ban sixirhe kadaafadaaxe waryaa kala kaa kaxaysa waxay daba socotaba gabadh baan ku maxay doonaysaa inan dhalinyaro aho hindida waxay tiri waxay kaa doonaysaa miyaad sixir iyo wax samaysaa sixira acuudu billahi ma oo waayo because ya fargalkan bay u aragtay oo fargalkan ba ayaa kuwa sixirka iyo waxaasa qaata ya doorta markaas hadda waxay daba socotay dhowr marar bay daba socotay karsaahe sixir barto bur- burtuhi waynaga tilmaan karsaahe wadanka nihihe lacag intaan lacag kusoo lacag kar- waxaad ma dowrsanayso lacag karsaahe ay taa mahihe hadda maxaad naga doonaysaa naga daba socota karsaahe maanaa hasbankiyahe sho waxay leedahay odaygaygi baa maxaa guryihii iyo lacagtii ka qadiyey ee maxaha oo Ii sixir.
sixir gaaja baa lagu xidhay mid furfura ii same
wallahi wa- wax ba- ba- alaabtaanad garanaa iska iibsataan halkaasay kula xulaysaa Aan- aan faadimiina siina iyadana bal waxyaabaha iyada ka qosliya aniga waxyaalaha iga qosalsi waxbaa markii oo jidka liigu arko lii dhaho abaay soomaali maa tahay aadaan uqoslaha waxaas camal markii arko maxaa dhacay marna waan hanagaa marna waan qoslaa maxaa dhacay marka maxaa lagu madeeya lagu su-aashaa lagu weydiiyaa macnaa soomaalida qaarkood maaba ka dhaadhacsaneen inaan dad jini camal u cad oo gaal camal u cad inaan qabno ma ka dhaadhacsana miyaa moogi marka kaasaa marmar markay arkaaya baabuurkaa qof imaanano baabuuraan koraa taxiyan raacaa waxa igu qosolsiiyo waa taxiyan raacaa inaa waxaa leeya haye caanihi iyo wixii iyo adduunkii iyo soo qaad yaa fiiri fiiri waxaa naga go-ay cunuga xafaayada ka go-da soo qaad hay Ha, wuu hawaara Rasul ayaa iga xishtay waa kana saacadaan dhabna markaas lacagta siiyaan dhahaa ilaahaa qabtaa allah soomaali maa tahay Eh, marka xantaada dhadhan marka wa waa runtii weeyaan Fa- faadimina Eh, laakiin run ahaantii muxuu ahaa waxyaaba badan baa waddanka ka jira oo iminka soomaalida waxay noqotay wax kaabka ka shaqeeya wax ka shaqeeya keris ka shaqeeya maxay kala yihiin dee taxilay wada noqdeen raggii wada fuuleen haye dumarkana meel dadka dumarka wa- dadka waaweyn ugu xanaanayo kerin ayay galeen
haye marka marka hees baan ka sameeyey haye soo daabal qurbihii kadeed noqoy korintii caruurtiyo qurbihii kadeed noqoy sidaa laysu kaashado kaartadeedi waa tani adna keerin baad noqon capital homka howlgala kaalmeeya aadmiga aniguna tagsan kori ka lahaada subaxdana ana ka horkacayo koobkayga shaha anigaa karsanaya adna kaaga kacadkow soo arti ma noloshaba intaasi kusoo dhammaatay haye faadimiina anaa kaa hor kacaayo mise anaa kugu gordhacayo maxaa may iminkadan baaba nasaf garanaynba maya waxa weeyaan anaa ka horkacayay baadminay maanta kuga kordhacaya maaha waxay moodaysaa ku kordhacayo anaa ka horkacayo weyaan koob ka gashaa anigaa kasanaya markaa kaasow Een, faaraxow markaad een, heeso ma jiraan labadiinoo kale een, ama heeso kalaa wada qaadaan oo labadiino ama aad xiliyadan soo samayseen ama ama kuwa caadiga jiro aad mararka qaar is- is- isla fahantaan oo isla keentaan hees qartajacaho soomaali waaweynaa ahoo ku hoodla iyo iyo muxuu ahaa iyo eh, iyo muxuu ahaa iyo ka timi hargeysa weliba ka timi muxuu ahaa celexday ila qaad baan ku wuli maxaa dabeetana saada calaad qaadaysaa anna qalilaan qaaday heesta darandoorkaan qaadayna haye aniga waa aniga waa ka qaada laakiin adna hadhow waxaan qaadi doontaa bayaan loo shamuuri qaado iyo mid way qaado muxuu ahaa eh, hiblaayo kala qaado horta tayda ku baroobay baan ku wuli bal ila qaad haye iyo tibaan wada qaadnay haye baadmina hay faadmina waa loo soo dira waa kadhaa hore ka dhegeysto waayo balo ergudu dawaagiyo imirtu casaasiyo anabku bisaadu ilagay iska baxay
alwaalkii ashaqan midkayn bari
ergudu dawaagiyo hibirtu casaatiyo anabku bislaado ilagaysta baaxay dumbir caana geelisiyo wacayn bacayniyo waxaa tahay caleedo dumbir caana geelisiyo bacayn bacayniyo waxaa tahay caleedo beraha cagaar xaali cambahay iyo caadkii ku caadaysi nuurka beraha cagaar xaali cambahay iyo caadkii ku caadaysi nuurka allaf waa allaf waa haa allaf waa allaf waakiisii caashaqan iskeen baadi hawadii adduunka igu curaysideero
anaaaasaan dhamaystira wixii way ii qabeysnaayaan ya baashi was adu marda intaa keentayba
munaasabada ciidda een, soonfureed ama ciidulfitrigan ku jirnaa maxaa Ah.
dhegeystayaasha een, ehelada saaxiibada asxaabta aada u haysaan asxaabta heesa badanaa u haynaa heese aad iyo aad u badanaa u hayaa iboboti la dhahaayo hees la dhahaayo maaquusan qalbigee ancimaayo weligiis aa loo hayaa heeso badanaa loo hayaa oo ani iyo waxa qaadeeno munye hal hees faaraxna wuu iman doonaa hal heesaad usoo xuli lahayd dhegaystayaasha heesahaaga aadka loo jecel yahay mid ka mida bal noo soo qabo aniga waxaan jeclahay inaan heeso yayarakee indhaha nuurkooda tuwaay waa ku ilaalsadaayeed ma ku qori ha ilmeeninine ko saasa igu tuuri laheed tan labaad aan jeclahayna waxaa waay joojiye minaa jabo jabo jabo jabo jab jab wow jab isii ijoojiye mina jabo ciid mubaarak aan leeyahay dadweynaha soomaaliya meel kastoo joogtiin aniga naftirkee marmarkoo waxaanba ku wareeri basiin u salaami lahay dadkaan aanba ku wareeri jamac inaan u salaamaa rabaa hal magac ma u sheegi kartid marka intii muukay io maga ay takaano waa salaamay faadimiina sheekhiloole nimadiina oo aadka iyo aad aan u jeclaa inaa iwareysatiin waxaa idin leeyahay aadaan ugu faraxsanaa dadkeyga oo imuuqay iyo mujigey iyo gafuurkay kasaayane waxaan leeyahay haye farxadna Eh, horta aad baan salaamaya anigu heesaan lisoo qabanaya waxaa ka mid ah beri-aan yaraan jiray oo iskuol yar lay baray cidnaa inan yar lay baray baray oon waraaq yarow qoray oon boos yarow dhigay oo jawaab yaraan helay shaw jacayihiin yarbay galay inta shaqa yartayde oon lacahag yar soo helay midna habar yarow tegay xagbad yaran ra'an galay oo suudh yar iibsaday oo tay yar lay xidhay imaajaraha yarow tegay taaloo yarii jaray oon oday yar sii waday oo wadaad yar loo wacay jartii meher yar lagu xidhay koofeer yar loo waday deedna toob yar loo xidhay oo aroos yar loo dhigay oo hees yar loo tumay anna keeg yaraan jaray markii wixii hiil yar lay dhalay shawxanahaaq yar baa dhacay
Eh, dhammaan cid- cid wanaagsan baan leeyahay ummadda muslimiinta oo dhan baan eh, cid- cid wanaagsan Eh, waxaan leeyahay eh, inantay wareysanaysa eh, lubnaan mise falastiin baa waday qaalihow iyo inanta ay wareysanaye eh, cagtar mise farjar baa qaalihow Eh, ayaan ware- ayaan eh, muxuu ahaa labadina wana salaamaya farax martiile mise murtiilo ahaa aad baadna kuu salaamana aniga waxaa salaama xamar sisa baa salaama eh, shangaan aan salaama xamar sisa baan salaama sa- shangaan aan salaama Eh, waxaan salaama muxuu ahaa eh, eh, bilaasha Adina muxuu ahaa eh, bilaasha carab miyahayd itosino waxaan salaama Bele- muxuu ahaa oo reer banaadir oo dhan aan salaama aniga waxaan Yowma- salaamayaa burco iyo boosaaso iyo beledweyne iyo somaliland oo aan salaamayaa ka waran he adiga de waa bareejo.
anigu jabuutan salaamaya hargeysan salaamaya eh, booramaan salaamaya eh, seylac baan salaamaya halkaasaan sii marinaya burcaan salaamaya sacuudan salaamaya garowaan sii marinaya halkaasaan gelinaya muxuu ahaa Kuriya Yaa kala salaama, salaama.
wallaahi, daawarkayga Xagee salaame?
South Korea.
South Korea laa ilaaha illa South Korea maxaa ka- ka dambaysa bangladesh baa dhaantay muslim bangladesh baan salaamaya waxaan salaamaya muxuu ahaa ruushkii burburay inta muslimka salaanta qudheedana bareejay ku dhammaatay marka mar haddaadba labadiina bareejo marka barbarka ka dhexda oo bakayla galeen ciid mubaarak baa labadiina midin leena cid maalin baan leeyahay faadima minaa ku dheh isyar adkee luuqadda adkee ku dhaha Eid Mubarak maanta. Ar ciida, ciida maanta. Eid Mubarak maanta.
mubaarak ciid mubaarak
allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
ciid wanaagsan idil ahaantiinba ayaan idin leenahay
waa tahay ciid wanaagsan barnaamijkaasi halkaas uu idinkaga imaanayana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da ciid wanaagsan meel walbood naga dhegaysanaysaan si kastood noo dhegaysanaysaan nama ku dara Sahrawi, eh, qaar eh, ayaa eh.
internetka nagala socda qaar ayaa facebooka live nagala socda qaar ayaa ciid wanaagsan baa dhegeystayaasha anigana leeyahay laakiin sidii faadimiina iyo faarax murtiile adiguna xageed salaamaysaa horta anigana waxaan leeyahay horta waxaan salaamayaa waalidkey en waxaan salaamayaa dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed oo dhan ayaan salaamayaa waxaan salaamayaa walaalihii qaraabada ehelka asxaabta hadda kuwa kaleeto nagala socda dhanka social mediahana ha ka tegin waayahay waa sidoo kale anigana dadka soomaaliyeed iyo muslimiinta dhammaantood ayaan salaamaya laakiin deegaanaan sheegayaa ee barbaar xabaale haye ee burtinle Haye.
iyo togo jaalaan salaamaya waa tahay sidaasoo kaleeto aniga in kasta oo dadka soomaaliyeed oo dhan ayna wada dhegeystaan magaceenna iyo muuqeenna ay yaqaanaan meel gaara ma sheegayo inkastoon jeclaan laha inaan kismaayo dhaho haddana waan waan ka leexanaya waxaan leeyahay soomaaliya oo dhan meel walba cid kastoona taqaano waa tahay ciid wanaagsan dhegeystayaal sahra maxaad u soo xushay heesta ciidda aad ugu talagashay aniga iyo adigana waa inaan dadkii bal hees yaroo ciida aan qac uga siinaa si ma aragtay dhagahooda aan uga sii tagno waaya waxaan soo qabanayaa codka axmed naaji iyo hees ay koox yaroo cod macaan ay ka daba jiibinayaan waa tahay dhegeystayaal heesta macaan ee hobolada la jiibinaya axmed naaji ee ciidda ayaan idinku macsalaamaynaynaa sahra cabdi axmed aniga oo ah jaamac buulo jaamac iyo saaxiibkeen bashiir cabdulaahi abikir waxaan idin leenahay eh, ciid wanaagsan
ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida ciida ciida sidii eebbaheen yidhi ummaddii u soontee amarkiisa raacdo waa abaalgudkiinne ciida sidii eebbaheen yidhi ummaddii u soontee amarkiisa raacdo waa abaalgudkiinne ciida ciida ciida waa ayaan faraxlo waa ayaan faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo noqda aayatiin wacaane ciida waa ayaan faraxlo waa ayaan faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo noqda aayatiin wacaane
This program has come to you from the Voice of America, Washington.